marka hore socota waxaan tacsiyanaya dadka ku geeriyooday horsigamaaday ka dhacay baydhaba aan leeyahay sanada ka waraabiyo waxaanu aad iyo aadna u cambaareynaynaa xadhigii sheekh mukhtaar ayaanu cambaareynanaa waxaan balyanaynaa shacbiga rijikaa degan soomaaliya loo bixiyay koonfur galbeed ayaanu waxaan balyanaynaa sida wadajirka ah ay jimcaha isku qabsanaan inay xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda ilaaliyaan waxaan leenahay sheekhanaha la soo daayo sheekha waa ogtihiin inuu noqday nin ka tanaasulay magaranaysae inuu xukunka ku doono waddo xooga uu doortay inuu waddo nabada oo distoorka raaco ummaddana haweystay inuu ka qayb galo hoggaanka regionka ka qayb galo dad badanna uu kasbaday oo maanta magaalada baydhaba gidaar kastaba tasuursiis ku taalo marka lama arag adduunka laguma arag anaan ku rabin in la yidhaaho madaxweynaha maamulka muqdisho inuu yidhaaho i don't care dadka waxbay gamagee anu laakiin kuma rabo wax meesha qabta oo ku yimi madaxweyne farmaajo wuxuu ku yimi niyad wanaag iyo soomaalnimo iyo emotion iyo maamulka ka horeysay oo la nacay laakiin dhaqankiisa imanka horean u sheegnee soomaali dhunbu khatar ku haya digtaysanimo aan la arag oon la maqal oon loo hub samaysan oo mijaheedii iyo sharcigeedii lahayn iyo awoodoodii ayuu ku dhaqaaqay markii horeysay ee muqdisho madaxweyneha la doortaa intuu dad gurigiisii ku toogto ku weeraro xildhibaan kabahoodii lagu aso gacaankii unbaa intuu dadka geed saaro meel ku asli garan waa jir wuxuu intaa ku darsaday inuu dastoorku waxaanu ogolan heshiisyo qarsoodiya oo jabuuti ku lidi ah oo inaga inagu lidi ah oo soomaaliya ku day ah uu sameeyey inuu u mijaxaytay inuu ciidamo shisheeye eriteria iyo etoobiya inuu yaraa kaalaya xukunka iyo xejiya waddooyinka io fura heshiisa badda la soo samaysto waxaa intaa ka daran cambaarayna waxaa weeye amisom oo iyaduna wixii loo doortay ee loo keenay ka tagtay meesha oo faragelisay siyaasadda gudah oo xulufada dadka isaya ee siyaasadda isku haya soomaaliya u kala eexatay oo farmaajo soo qabatay sheekh sheekh mukhtaar waxaan leenahay horan waan u sheeginay arrinta soomaaliya waa arrin soomaaliya u taala waxaan leenahay ciidamada shisheeye ha laga saaro dhulkaas soomaali way iska heshiin kartaa habbay ku heshiin jirtay oo habkii somaliland ku heshiisay shantii soomali way isku furan yihiin arrintaas waa arrin soomaaliyad baan leenahay haddaynu soomaali nahayno in arrintaas soomaaliya aynu gacanta ku dhigno